tobabar lagu baranayo saxaafadda oo ay soo diyaarisay v o a ayaa maanta ka furmay magaalada aadis ababa ee caasimadda dalka etoobiya tobabarkan ayaa waxaa furay agaasimaha qaybta afrika idaacadda v o a nuguuse mangasha
ፕሮግራማችን በአስራ ስድስት ቋንቋ ነው። ቪኦኤ በጠቅላላ በዓለም ውስጥ በሁሉም ሚዲያ waxaan warar ku baahaynaa lix iyo toban luqadood oo kala duwan gaar ahaan dunida dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta waxaa toddobaadkii nagala socda laba boqol iyo afartan milyan oo dhegayste kuwaasoo toddobaatan milyan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin afrika waxaa kuwaasi ka mid ah dad badan oo naga dhegaysta soomaaliya iyo etoobiya nuguse mangasha oo ka hadlaya dadka dhegaysta idaacadda v o a ayaa waxa uu sheegay in ay isugu jiraan da'o kala duwan oo ay dhallinyarada iyo dadka waaweynba ka mid yihiin hase yeeshee barnaamijyada idaacadda ka baxa ay xoogga saaraan dhallinyarada ስለዚህ ብዙሃኑ የአፍሪካ ህዝብ የኢትዮጵያም የሶማሌም ማለት ነው ወጣት ነው።
inta badan dadka ku dhaqan afrika gaar ahaan etoobiya iyo soomaaliya waa da'da da'yartaa waa jiilka la iloobay ee afrika sababtoo ah shaqola'aanta hayso intooda badan waa dhallinyaro dadka meel walba isku qarxinaya waa dhallinyaradu dadka isir nacaybka loogu dilaya koonfur afrika waa dhallinyaro sidaas daraaddeed waxaan barnaamijyadayada xoogga saarnaa dhallinyarada si aan u wargelino khataraha